habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka midban
waa fiidnimo isniina bisha julaayana ay tahay afariyo toban sannadka labada kun iyo afariyo tobanka idaacadayada habeennimona wadajir halkan waxaa uga soo jeedin doona maxamed colaad xasan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
kala fadhiga waktigan baarlamaanka waa kala fadhigiisa caadiga ahaa ee sagaalaad ee golaha afraad taasoo looga hadlaya ajendayaasha baarlamaanka hor yaalla ayaa waxaa ka mid ah ajendaha koowaad oo ah dhegeysinta dhegeysiga warbixinta xukuumadda laba kun iyo lixdii oo taarikhtii taarikhda etoobiya qorshaha sanadka soo socda ee laba kun iyo toddoba taarikhda etoobiya
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta iyo arrimaha bulshada dowladdegaanka soomaalida etoobiya maxamed guure bisle oo ka hadlaya furitaanka fadhiga baarlamaanka ee degaankaasi waraysi ayaannu idinkaga haynaa qodobada kalead maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid a weerar ka dhacay magaalada muqdisho oo lagu dilay sarkaal ka tirsan ciidamada nabad sugidda soomaaliya xubintii ciyaaraha doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
malatariga israa'iil ayaa sheegay inay soo rideen diyaarad daroon ah oo ka timid dhinaca gaza kuna socotay israa'iil afhayeen u hadlay maanta oo isniina israa'iil ayaa waxa uu sheegay in diyaaradan daroonka ah ay dul duulaysay ashdood oo iyadu u dhexaysa sida la yiri marinka gaza iyo magaalada talaaviif markii ciidamada israa'iil ay la helayeen gantaalkaasi milatariga israa'il ayaa waxaa kale oo uu sheegay in mintidiinta xamaas ay dhowr gantaal ku soo rideen maanta oo isniina gaza iyadaoo diyaaradda israa'iilna ay bartilmaameedkeedu uu ahaa dhowr waa diyaaradaha israa'iil ee bartilmaameedkooda uu ahaa dhowr goobood habeennimadii xalay dagaalka asbuuca qaatay ku jiraan weli xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimuun ayaa waxa uu ka dhawaajiyey rabshadaha jira waxa uuna ugu baaqay labada dhinac tallaabooyin ay ku joojinayaan dagaalka dhexdooda ah masarbaan ayaa waxa uu sheegay haddii war qoraal ah oo kasoo baxay xafiiskiisii axaddii shalay ahayd gantaalada ay ridayaan xamaas inay u egyihiin kuwa ka hor imaanaya qawaaniinta caalamiga ah iyadoo dad badan oo reer falastiin ah ay ku dhinteen duqeynta ay geysanayaan ciidamada israa'il saraakiisha falastiiniyiinta ayaa waxa ay sheegeen in in ka badan boqol iyo lixdan dada lagu dilay duqeynta socota kuwaasoo ay ku jiraan mintidin tan iyo markii israa'iil ay ku dhawaaqday dagaalkeedii ka dhanka ahaa falastiin talaadadii hore inta badan dadka dhintay ayaa waxaa la sheegay inay ahaayeen dad rayida
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa maanta oo isniin ah maalintii labaad magaalada vienna wadahadallo kula leh dhigiisa arrimaha dibadda ee iiraan maxamed javaad zariif iyadoo wakhtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay gaarista heshiis buuxa oo ku aadan barnaamijka hubka nukleerka ee iiraan uu soo dhow yahay sarkaal sare oo wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka u hadlay ayaa sheegay in ujeeddada kulankan ay tahay bal in dhinacyadu ay isla eegaan suurtagalnimada in horumar laga gaaro arrinta nukleerka iiraan islamarkaana uu master keri doonayo inuu wadaxaajood qoto dheer uu kala yeesho iiraan si uu u cabiro sida iiraan ay u doonayso inay qaadato tallaabooyinka arrintan kaga aadan keri wuxuu sheegay xaddii shalay kadib markii wadahadal maalin qaatay oo aan natiijo dhalin uu la yeeshay dhigiisa iiraan in weli kala duwanaansho weyn uu jiro taasoo caqabad ku ah heshiis ay gaaraan iiraan iyo lixda dal ee dunida ugu tunka roon waa shanta xubnood ee dalalka golaha ammaanka joogtada ka ah oo lagu daray dalka jarmalka wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan zariif ayaa ugu baaqay labada dhinac inay si daacadnimo leh u wada hadlaan
hogaamiyaha ururka boko xaram ayaa waxa uu sheegay in mas-uuliyadda weerarkii banbaano ee dhowaan ka dhacay magaalada legos ay leeyihiin kaasoo haddii la xaqiijin la xaqiijiyo noqon doona ayuu yiri weerarkii ugu horreeyey ee kooxdan ay ka geysatay magaalada ugu weyn ee dhinaca ganacsiga ee dalkaasi nigeria cajalad videoa oo lasoo dhigay maalintii axaddii barta internetka ayaa waxaa kasoo dhex muuqday abuubakar shakuwa oo ku faanaya inuu isagu diray ninka geystay weerarkaasi oo laba qarax ka geystay goob shidaalka lagu keediyo bishii juun shan iyo labaatankeedii halkaasoo laba qofi ay ku dhinteen dadka ayaa waxa ay sheegayaan dowladdaasi in qaraxyadani ay ka dhasheen magaalada gaaska goob lagu keediyo shakuwase waxaa isagoo qoslaya uu warkaasi ku tilmaamay dowladda ay soo saartay mid haddii ay dowladda ku adkaysato u muuqda inay iska indhatirayso runta islamarkaasina aysan ka qarini karin shacabka waxaa jira hogaamiyaha boko xaram ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ururkiisa uu ka dambeeyey weerarkii bambaano ee dhowaan ka dhacay abuuja oo ay ku dhinteen afar iyo labaatan qof waxaa kale oo uu sheegay in sii daynta gabdhaha tiradoodu ay korka u dhaafaysa labada boqol ee ardayda iskuuleyda ah ay ku xiran tahay in la soo daayo sida uu yiri maleeshiyada ururkiisa ka tirsan ee xabsiyada ku jira dhanka kale madaxweynaha dalkaasi goodluck jonathan ayaa waxaa mar kale u ballan qaaday inuu baadi goobayo gabdhahaasi ardayda ah ee weli ku jira gacanta ururka boko xaram
dagaal ayaa ku faafay deegaano ku dhowdhow magaalada luhaniski ee bariga ukrain iyadoo ciidamada dowladda ay isku dayayaan inay dib u qabsadaan dhulalkii ay dhowaan qabsadeen xogaga gooni-ugoosadoonka ah ee taageersan ruushka falaagada ayaa sheegtay inay soo rideen diyaarad xamuul qaada oo militariga ukrain leeyahay waxyar kadib markii saraakiisha ciidamada amniga ee ukrain ay ku dhawaaqeen inay lumiyeen xiriirkii ay la lahaayeen diyaaraddaasi oo nooceedu ahaa antonof video ay soo bandhigtay wakaaladda wararka ee reuters ayaa muujinaya gawaarida dagaalka ukrain oo lagu burburiyey weerar ka dhacay meel ku dhow luhaniski kadib ololo xoogan oo militari oo ku dhowaad toddobaad socday ayaa wasaaradda difaaca ee ukrain waxay sheegtay in ciidamada ay qabsadeen tuulooyin ku xeeran magaalo ay fallaagada ay haystaan oo ay ku nool yihiin qiyaastii afar boqol sideed iyo labaatan kun oo qof
habeen wanaagsan rabadaan kariim dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a washington idilkiinba waxaynu idin leenahay habeen wanaagsan mar kale haatanna waxaa socda duqaynta deegaanka gaza maalinkii toddobaad wararka laga helayo saraakiisha falastiiniyiinta ayaa waxa ay sheegayaan in dhimashadu haatan ay ka badan tahay boqol iyo lixdan qof oo u badan dad rayida dhinaca kale xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimuun ayaa sheegay inuu si weyn uga walaacsan yahay heerka uu marayo qalalaasahaasi khadka telefoonka ee magaalada qaahira waxaa si toosa ugu jira wariyaha v o e da xuseen saxnuuni xuseen soo dhowow ugu horreyntii ma jirtaa wax dhexdhexaadina oo gobol waad mahadsan tahay zahra dhab ahaantii dhexdhexaadin rasmi ah oo ay samaynayaan ilaa iyo hadda beesha caalamka iyo wadamada carabta ma jirto ayaa la dhihi karaa laakiin waxaa jirta dadaallo ay samaynayaan qaar ka mid ah madaxda wadamada carabta sida amiirka dalkaasi qatar boqorka dalka jordan iyo weliba madax kale oo ka tirsan wadamada carabta zahra waa tahay ee falastiiniyiintu ma jirtaa cid gaaro iyadu ay doonayso in dhexdhexaadintaasi ay udubdhexaad u noqoto ay galaan
waa su-aal muhiim ah dhab ahaantii zahra falastiiniyiinta marka laga hadlayo gaar ahaan ururka xamaas oo isagu maamula magaalada gaza oo duqeymaha israael ay ka socdaan ayaa waxaa la dhihi karaa dowladii uu kalsoonidu ku qabay waxay ahayd dowladii madaxweynaha uu ka ahaa madaxweynihii hore ee dalka masar maxamed mursi oo kalsooni badan ay ku qabeen taasoo ay ka aqbaleen dhexdhexaadintii uu ka galay sanadii labada kun iyo laba iyo tobanka laakiin xildheerayaasha masaarida ayaa sheegaya inay soo dhaweynayaan ururka xamaas iyo guud ahaan falastiiniyiinta dhexdhexaadin si rasmi ah loo galo oo ay garwadeen ka noqon karaan sida amiirka dalkaasi qatar iyo boqor cabdalaha ee dalka jordan xilli rasmiya ma la og yahay oo mas-uuliyiinta dalalkaasi ay ku dhawaaqeen waayo waxaa sii muuqanaysa khasaarihii inuu si laba lixaadsanayo duqaynta weli ay socoto dad badan oo shacabana ay wax ku noqdeen
dhab ahaantii ilaa iyo hadda si rasmi ah looma sheegi karo wakti cayiman laakiin wararka laga helayo qolyaha siyaasadda rogroga ee carabta ayaa tilmaamaya in arrintu ay u muuqato mid sii adkaanaysa kadib markii maanta ururka xamaas ee garabkiisa militariga kooxda lagu magacaabo kataib ilkhasam ay ku weerareen gudaha dalkaasi israel diyaaradaha bilaa duuliyaha ah taasoo ciidamada israael ay sheegeen in mid kamid ah ay kusoo rideen gudaha dalkaasi israel afhayeen u hadlay ciidamada dol dowladda israel ayaa zahra sheegay inay soo rideen diyaarad bilaa duuliya oo kasoo duushay dhinaca magaalada gaza oo dulheehaabeysay magaalada azuud ee dalkaasi israel sidoo kale waxaa jira warar sheegaya in ciidamada dalkaasi israel ay isku diyaarin diyaarinayaan sidii ay u geli lahaayeen gudaha magaalada gaza marka arrimahaas ayay leeyihiin ayaa adkaynaysa in wakti cayma la sheego ama la dhihi karo in ay soo dhawaatay xiligii waanwaan rasmi ah laga geli lahaa arrinta murugsan ee magaalada gaza waa tahay saxnuuni khasaaraha maanta dhacay maxaad nooga sheegi kartaa marka
sida ay sheegayaan saraakiisha caafimaadka ee falastiiniyiinta ee magaalada gaza dadka maanta dhinte ayaa kor u dhaafaya labaatameeyo kadib markii diyaaradaha israel ay duqeeyeen qeybo kamid ah magaalada gaza sidoo kale waxaa la leeyahay dagaalyahanada xamaas iyo kooxaha kale ee wax iska cabinta reer falastiin ayaa iyaguna duqeymo gantaalo ah la beegsadeen magaalooyin dhowr ah oo ku yaala gudaha dalkaasi israel oo ay kamid tahay magaalada talaabiib ee caasimada ah marka waxaa la filayaa maalmaha soo socda in beesha caalamka si dhab ay ugu dhaqaaqdo sidii loo joojin lahaa dirirta udhexeysa falastiiniyiinta iyo israel aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga magaalada qaahira xuseen saxnuuni oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington
weli waxaad nagala socotaan v o a oo toos magaalada washington idinkaga imaaneysa sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda soomaaliya ayaa maanta lagu dilay magaalada muqdisho sarkaalkan oo magaciisa la oran jiray ibraahim axmed faarax ayaa qaabilsanaa howlaha la dagaalanka argagixisada kooxda al-shabaab ayaa sheegatay dilka sarkaalkaasi caashe ibraahim aadan ayaa qadka telefonka kula xiriirtay afhayeenka ciidamada booliska soomaaliya qaasim axmed rooble waxayna ugu horreyn weydiisay ama wax ka weydiisay xaaladda amniga magaalada muqdisho oo maalmahan u muuqatay mid aada u liidata bismillahi raxmaan raxiim magaalada muqdisho amnigeedu aad buu u wanaagsan yahay waa sidii adiga ahayd oo jirtay baan ka hadlayaa amniga magaalada muqdisho sidaa weeye xaaladuna oo kale weeye amniga guud ahaan wadankuna dee waa weyo waa fiican yahay aada buu u fiican yahay howlgalmo howlgallada afar iyo labaatanka saac lagu jiro unbaa lagu xaqiijiyaa afar iyo labaatankii saac oo ugu dambeysay amnigu aada buu wanaagsanaa xaaladuna aada bay u wanaagsan waxaad ka warantaa magaalada muqdisho tan iyo wixii ka dambeeyey markii weerarka lagu qaaday xarunta madaxtooyada villa soomaaliya isbedelaa dhacay haddana waxaad moodaa weli xaaladii amniga ilaanay ka soo rayn marka ma moodaa in weli magaalada muqdisho ay howl badan qabyo idinkaga tahay dhinaca amniga horta waxaan rabaa galabta inaan hal kalmo sheego horta amniga magacow iyo magacow la-aan waxa weeye amniga qof qandaraas ku haysta oo dadka dhibka wada qandaraas ka wata oo idhahaya garanti anaa bixinaya waxba ma dhacayaan ma jiro wuxu waa wax dhaca adduunka oo dhan bay ka dhacaan waa wax jir oo maaragtay aan qofna intiri karin qof kasta oo la magacaabaahi wixii qadar ahaa oo rabbi way dhacayaan laakiin waxaa muhiima qofku in uu dadaalo qof kastaana wuu dadaalaya nimankan hadda la magacaabay oo madaxda ahina waa niman aada iyo aada khibrad fiican u leh xagga amniga waxaan rajaynaynaa hadeer bay xilkii la warwareegayaan hadeer baa la isbebedelayaa isbedel baa socda waxaan rajaynaynaa in amnigu aada uga soo fiicnaado laakiin nin garanti hayaahi ma jiro qadarta rabi garanti ka haysta adduunyada oo dhamina waa sidaa weeye xaaladuna waa sidaa weeye amnigu aada ugu wanaagsan yahay waxaad alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaad qaasim ka warantaa een, dadku waxay durbadiiba filayeen mar haddii isbedello ay dhacaan in eh, dhinaca amnigana laga dareemo laakiin mar haddii ay weli een, dalalkii ay magaalada muqdisho ka dhacayaan oo dadkii weli ay cabsi ku jiraan adiga hadda waxaa tahay afhayeenkii baa tahay haddana ma kuu muuqataa in weli xaaladii ammaanka magaalada muqdisho in aan salka loo dhigin oo ay tahay in loo dejiyo bal waddo lagu xasiliyo amniga magaalada muqdisho waxaad yar moodaa xoogaa inaan aada u aad inaan xoogaa u dadaalayno waxaad yar moodaa aanaan aanaan samir badnayn samirkuna waxa weeye wax walba furaha wuxuu waa waxa weeye furaha waa waa samirka weeye haddeertaan qof inta la magacaabay afar iyo labaatanka saac magaalada oo dhan muxuu u xasirin waayey iyo muxuu waxaas u qaban waayey la yidhaahdaaye waxaan qabaa soomaalida aada aan u samirno aan waxa aan magacawnay ama dawladayada aan ama madaxdeeda ama ciidamada aan ka war sugno waxa aan u dayno oo aan sugnan anigu dhihi lahaa hadeertan hadiiba niman afar iyo labaatan saac iyo afar iyo labaatan saac sideed iyo afartan saac niman xilkiiba weli si fiican ula wareegin oo kursigiiba fadhiisan maxay wax u xasirin waayeen iyo maxay maaragtay amnigu seeyahay haddii nimankaas la magacaabay hadda haddii la bilaabo waxaan anigu u arkaa maaragtay xoogaa fudayda so anigu waxaan dhihi lahaa oon dhihi lahaa oon aada maaragtay soomaaliya oo dhan ugala aan intii maqlaysa aan u jeedin lahaa aan u saldhigno aan sugno aan ducada ku kabno markii aan u ducaynay wuxuu qaba baraka yeelanayaan oo ay qabsoomi qabsoomayaan dhinaca kale waxaan rabaa qaasim inaad bal wax nooga sheegto een, weerarkii ka dhacay xarunta madaxtooyada ilaa iyo hadda een, hal qof ayaa la sheegaa in loo soo qabtay ma jirtaa cid kale oo loo soo qabtay weerarkii ka dhacay xarunta madaxtooyada kii u dambeeyey
xaaladaas waa baaris dheer baa lagu jiraa ninkii la qabtayna wuu joogaa waraysi baa ku socda informationo badan baa la hayaa hawlo badan baa la hayaa wax allaala wixii ka soo aruura marka ugu dambaysana waxaan rajaynayaa inaan saxaafadda aan aan keeno haddii ilahay waxaa maantadan ugu dambeysay magaalada muqdisho lagu dilay sarkaal nabad sugidda ka tirsan maxaa naga birin kartaa isna dilkiisa dhowr jeer baan sheego ciidamada soomaaliyeed midka ugu sarreeya iyo midka ugu koreeya kan wasiirka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wax allaala waxaa xilka soomaaliya kaha ka haya in la dhinto oo soomaaliya xorriyadeediyo wanaaggeediyo nabadeediyo deganaanshaheeda aan u dhimanaan diyaar nahay qof kasta oo dhinta waa u tacsiyeyneynaa ilaahay jannadii ha siiyo halkaasaan ku wada soconnaa wuu naga hormaray ma ahane meeshaasaa loo wada socdaa nin kasta oo la dilana sidaasuu marayaa kulligayana halkaasaan diyaar u nahay marka waan u tacsiyeyneynaa wax dhibahoo kale oo aan qabnaahi ma jiro wixii ninkaas arrintiisa ahna riboodkiisu hadda waa waa boroseysku ku jiraa mar allaa markuu soo aruuraan idin siinaya dee waxaad nooga warantaa markaa dilka xagguu ka dhacay xaggee lagu dilay waxaan jeclaan lahaa in aanan waxba arrintaas aanan hadda faahfaalayn maadaama aan fiiskii oo dhanba aan dib u dhigay oo aan mar saxaafadda hor keeni doono inaan hal mar meesha lagu dilay iyo waktigu suaa iyo arrintisay ahayd iyo say u dhacday iyo wixii la hayay iyo wixii kaleba aan hal mar ka dhigaan rajaynaya haddii ilahay
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidamada booliska soomaaliyeed qaasim axmed rooble oo qadka taleefonka magaalada muqdisho uga- ugu waramayey cashe ibraahim
ururka wadamada islaamka ee o i c ayaa magaalada muqdisho ka hirgeliyey mashruuc dugsi ay wax ku bartaan laguna xanaaneeyo gabdhaha agoonta ah munaasabadan dhagaxdhigeeda mashruucan cusub oo lagu qabtay magaalada muqdisho ayaa waxaa kasoo qaybgalay xubno ka tirsan dowladda soomaaliya iyo hay-adaha samafalka dalalka islaamka ah ee ka howlgala soomaaliya munaasabadan waxaa lagu soo beegay maalinta agoonta ku nool dalalka islaamka oo ku beegan shan iyo tobanka bishan barakeysan ee rabadaan hay-adda samafalka ee la shaqeysa waa hay-adaha samafalka ee la shaqeeya ururka o i c ayaa iyaguna munaasabadan awgeed waxa ay magaalada muqdisho iyo gobolada kale ee dalka ka wadaan qaybinta gargaar isugu jirta cunto lacag iyo dhar loogu talagalay inay ku ciidaan caruurta agoonta ee soomaaliyeed maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxa uu kula xiriiray maxamed iidle sabriye oo isagu ah ku-xigeenka wakiilka o i c ee soomaaliya waa maasida colaad xaruntan cusub oo dhismaheedu uu ka bilaabanayo magaalada muqdisho waxaa loogu talagalay in lagu xanaaneeyo caruur agoon ah gaar ahaan gabdhaha agoonta ah maxaan ku rahdaa tiradooda l la gaarayso ilaa iyo laba boqol iyo konton caruur ah inay ka helaan jiif iyo xanaano islamarkaasna iskuol weyn oo ku dhegana ay waxbarashadooda si lacaglaan ay ugu dhigtaan xaruntaasi oo shalay maaragtay ku beegneed shan iyo tobanka bisha ramadaan dhagaxdhigeeda oo ka dhacay degmada yaafshiid waxaa loogu talagalay sidaas wa waa gartay marka qarashka ku baxaya xaruntan ayaa bixinaya maalgelinta ku baxaysa xaruntan dhismaheeda iyo qalibaynteeda waxaa ku deeqay dowladda sacuudi carabiya xafiiskeeda la yidhaahdo xamla sacuudiya isaga oo ay maaragtay mashruucani hirgelinayso ururka shakaasi islaamka xafiiska soomaaliya ku leedahay waxay qayb ka tahay mashaariic ballaaran oo sacuudigu uu maaragtay soo marsiiyey ururka iskaashiga islaamka ee soomaaliya yacni qaybta agoonta mashruuc ugu weyn waay wa waa garta marka baahida agoonta muddo badan bay soomaaliya soo taagnayd maxaa hadda kusoo beegay oo o i c iyo dalkan sacuudi arabiya ula soo dibdhaceen bay kula tahay tallaabada noocan ah dabcan sida la ogson yahay ilaa iyo sagaashameeyadii kaalmeynta agoonta soomaaliya waxaa ka shaqeynaya heeda badan oo islaam ah iyo wadamo badan oo islaam ah mashruucan na wuxuu ku jiray mashaariicda ballaaran ee sacuudiga soomaaliya ugu talagalay sidaa daraaddeed shalay oo ku beegneed shan iyo tobankii ramadaan waa maalin wadamada islaamka dhammaantood ay u asteeyeen in ay noqoto maalinta agoonka islaamka ee wadamada islaamka loogu talagalay si loo muujiyo in maalintaasi maalin mudan agoonta in lagu xusuusto dadkana lagu wacyigeliyo farxad iyo maaragtay sheeg la siiyo iyo waxyaaba ay ku ciidaan islamarkaasna ay tahay maalin u calaamadaysan in in mujtamaca islaamka la fahamsiiyo in agoonka islaamka uu mudan yahay in mar walba la xusuusto wa wa waa gartay laakiin xarun agoon in laga hirgeliyo soomaaliya ma cusba hay-ado badan ayaa horey u asaasay xarumo kuwa la mid ah marka ay muddo furraadaanna sida mashaariicdii kumeel gaarka ee gargaarka oo kale way iska xirmaan muxuu yahay qorshihiina ma ka fakirteen sidii xaruntan ay muddo dheer usii jiri lahayd aad baan uga fikirnay mashruucan dhismihiisa iyo qalabeyntiisa ayaa ugu qaalisan waxa maxaan ku rahday sheeg asaas ku ah in agoonta ay helaan horta marka hore hoy iyo xanaano ay helaan khaasatan kuwa gabdhaha ah oo aan ku badnayn meelo ay ku xaraysan yihiin oo xarumo noocaan ah iyo iskuulle ay wax ka bartaan ku yar tahay xagga waxbarashada iskuulkii wax ka bar lahaayeen maxaan ku rahdaa waa ku dhegan yahay si maaragta lacaglaan ah dakligeeda iyo maaragtay iyo kaalmadeeda joogta iyo sii joogtaynteedana waxaa maaragta ka kaashanaya zamzam foundation oo ah hay-ad maxalli ah oo ballaaran oo agoonta aada uga shaqeysa iyo waxbarashada iyo maalgelinta ururka o i c ururka iskaashiga islaamka mana noqon doonto meelo xirma sida la ogsoon yahay inta badan xarumaha soomaaliya ka jira kuwa soomaalida ayaa bixiya lacagteeda oo ku deeqa oo kafaalo qaada kuna wadamada islaamka dad oo maarata muxsiniina ayaa ku deeqa marka duruufihii way jireen oo hore oo sagaashameeyadii meelo xirmay way jireen dabcan waxaa laga yaabaa inuu xirmeen siyaabo kale iyo inuu xirmeen laga yaabaa arrimo kale inuu xirmeen laakiin inta gacanta ku jirta dadka soomaalida ama ganacsatada ama hay-adaha joogtada u haya maasha allah waxa waxaa moodaa in weli ay- ay socoto waa gartay ugu dambeyntii ma jiraan wax macluumaad oo aad ka haysaan tirada caruurta agoonta ah ee ku nool guud ahaan soomaaliya ama gaar ahaan magaalada muqdisho dabcan een, si rasmi ah yani iskuma iskumaanan maaragtay jamcin een, tirada agoonta laakiin waxaa si mudan in maalin walba ay soomaaliya ku agoontomaan in ka badan een, laba boqol ama boqol iyo konton ilaa saddex boqol oo caruur ah dagaalada jira awgeed inay maalin walba ku agoontomaan marka waxaan la dhihi karin tiradaas ayaa soomaaliya ku nool agoon ah laakiin tusaale ahaan markii aan soo qaadno eh, xafladaha iyo maarata weyneynta maalinta agoonta islaamka shalay ilaa iyo maanta ilaa iyo berito waxaa socda yani xaflado oo lagu guddoonsiinayo caruurta eh, lacago ay ku ciidaan iyo dhar ay ku ciidaan iyo maaragtay sheeg abaalmarino Eh, maanta keliya yani en- en hay-adda eh, qadar charity ama qadar khayriya waxa ay ka wadaa yani ilaa lix kun oo agoon ah inay lacag u qaybiso En, wa- mas-ooyin kaloo sida xina iyo wad iyo hay-at liqaasa islaamiya caalamiya iyo eh, en, dhammaantoodna way wadaan marka waxaan qiyaasi karnaa tiro aada u fara badan inay yihiin laakiin wax maalin hal maalin la dhihi karo waa intaas ma ila ila- ma ah
wagaagkaasi waxa uu ahaa mas-uul ka tirsan hay-adda o i c oo qadka taleefonka magaalada muqdisho igu warramayay ku-xigeenka wakiilka hay-addaasi oo markaa qadka magaalada muqdisho aan ku wareysanayay haatanna baarlamaanka dowlad degaanka soomaalida etoobiya ayaa leh kalfadhigiisii s- sanadlaha ahaa shirkan waxa ay golaha baarlamaanka degaanka soomaalida etoobiya uga arrinsanayaan ansixinta miisaaniyadda sanadka oo ay sanadkan wax badan uga qab- qabanayaan mashaariicda horumarineed ee gobolka saare cabdi axmed ayaa qadka taleefonka kula xiriirtay wasiirka warfaafinta dowlad degaanka soomaalida maxamed goore bisle waxayna ugu horreyn weydiisay sida uu u furmay kalfadhigoodan
Een, kala fadhiga waktigan baarlamaanka waa kala fadhigiisa caadiga ahaa ee sagaalaad ee golaha afraad taasoo looga hadlaya een, ajendayaasha baarlamaanka horyaala ayaa waxaa kamid ah ajendaha koowaad oo ah dhegeysinta dhegeysiga warbixinta een, xukuumadda laba kun iyo lixdii oo taarikhtii taarikhda etoobiya warbi een, qorshaha sanadka soo socda ee laba kun iyo toddobada taarikhda etoobiya sidoo kale waxaa horyaala warbixinta maxkamadda guud waxaa kaloo horyaala warbixinta een, ee, hantidhowrka guud sidoo kale waxaa horyaala bayaano kala gedisan waa tahay kalfadhigan wakhtigan aad leedihiin kii ka horreeyey een, muxuu kaga duwan yahay maxaase lagu qabtay midkan midka ka horreeyey Een, guud ahaanba kala fadhigan ee, baarlamaanka dowladda soomaalida ee, wuxuu sanadkii fadhiistaa si caadi ah ugu fadhiistaa laba jeer taasoo ah sanadka bilowgiisa iyo sanadka markii uu dhex bartanka maraya ama lix bilood markuu soo dhaafo marka sanadkii ee, taariikhda etoobiya laba kun iyo lixda ee, markii uu kala baraha marayay ayaa maaragtay ee, la fadhiistay taasoo marka ee, lagu qiimeynayay een, waxqabadkii iyo qorshihii la dejiyey sanadka bilowgiisii oo xilligan oo kale ayaa la dejiyey bilowgiisii meesha uu maraya iyo waxyaabaha ka dhiman ayaa lagu qiimeeyey si loogu dhamaystiro sanadka soo socda lixda bilood oo hartay ayaa lagu qiimeynayay marka taa waxqabadka isaga ayaa lagu qiimeynaya marka kan wuxuu uga duwan yahay waxaa lagu ansixinayaa markasta kow markii lagu qiimeeyo laba kun iyo lixdii qorshihii yaalay markii lagu qiimeeyey kadib waxaa lagu ansixinayaa sanadka soo socda oo ah laba kun iyo toddobada tirsiga taariikhda etoobiya waxyaabaha diiradda lagu saaray iyo miisaaniyadiisa baa lagu ansixinaya waa tahay marka bal waxaad ka warantaa miisaaniyadda wakhtigan aad ansixinaysaan waa mid intee la eg Een, guud ahaan miisaaniyadda hadda baarlamaanka hortaale ee la ansixinaya waxa weeye waa miisaaniyad ee, lacagta etoobiya u dhiganta lix ee, lix bilyan oo bir ee, lacagta etoobiya u dhiganta taasoo maarata doolar ahaan markii loo bedela saddex boqol iyo konton kun oo doolar ee, oo milyan oo doolar u dhiganta ayaa hadda la ansixinaya Ee, waxaa kale oo jira miisaaniyado kaloo ayadna ilaa toddobaatan milyan oo doolar u dhiganta oo ayadna hay-adaha deeqaha een, bixiya sida world bankiga een, u n agency-ga iyo sida oo kale maxay ahayd hay-adaha kala gedisan deeqaha nooca ah oo maarata dowladda ay maamusho oo ay ayagana toos ay dowladda u maamusho maarata ayaa asna maarata jira waa tahay miisaaniyaddan maxaa lagu qabanayaa dad badani waxa ay su-aalo ka keenaan dowlad deegaanka soomaalida jidadkii oon dhisnayn ee dhibaatooyin dhinaca nolosha meelaha qaarkood jirta xaaladoo adag marka lacagtan tirada badan ee la ansixinayo maxaa loo wajihi doonaa oo lagu qabanaya Een, yaa- maaragtay waxyaabaha qaar waa maaragtay propaganda weeyaan dhihi karnaa Ee, sanad walba miisaan intan leeg ayaa maaragtay dowladda deegaanka soomaalida wax looga qabtaa Een, een, nolosha bulshada een, maaragtay waxaa wax looga qaban doonaa dhanka waxbarashada caafimaadka biyaha beeraha arrimaha bulshada kor usoo qaadida reer guuraaga iyadoo maaragtay loo sameynayo dib u dejin beerada xoola dhaqataley ah loo sameynaya ayaa maarata lagu waxaynaya waxaa xoogga hadda la saaraya dhinaca biyaha iyo jidadka ayaa maarata sanadkan xoogga la saaraya oo weliba biyaha oo loo qaatay mudnaanta koobaad ta labaad iyo saddexaad ta afraad baa la siiyey marka waxqabad noocaasi iyo sannadihii lasoo dhaafay miisaaniyadihii aad ansixin jirteen ma hirgaleen oo ma meel mareen oo ma la qabtay tusaale ahaan haddaan kuusoo qaato dhinaca waxbarashada oo kale waxaa la gaarsiiyey boqol kiiba sagaashan iyo ko percent taasoo maaragtay waxqabadkii dowladda ahayd marka deegaankan sidiisaba wuxuu maaragtay muddada uu jiray ayaaba yar wuxuu soo maray xiliyo kala gedisan oo maaragtay culeysya badan ay haysteen hanaanka cusub iyo tilaabaqaadka laftiisa ayaa waktiga uu qaaday ayaa maratay aan muddaaan saa u dheerin marka taa ayaa maaragtay keentay in horumarka deg dega ah uu yimaado maratay oonka bulshada marka saa waa lagu soo qabtay mashaariicda oo hadda meesha la taagan yahay waxaa lagu soo gaaray iyadoo sanadkii hore iyo sanadada kasii horeeyey wixii la qabanayay ay hirgaleen ayaa marat lagu soo gaaray meesha hadda uu deegan
kaasi waxauu ahaa wasiirka warfaafinta dowlad degaanka soomaalida ethoobiya maxamed guure bisle oo qadka taleefonka ugu warramayey waryahayaga saare cabdi axmed oo stuudiyaga waalisa
habeen wanaagsan waxaad nagala socotaan weli laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da qaybaha dambe idaacaddayada waxaaad ku maqli doontaan barnaamijyadii dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii qurba ee toddobaadlaha ahaa iyo ciyaarihii oo aanan meesha ka marnayn xiise gaarana leh hase yeeshee bal marka hore qodobadii wararka iyaga ugu waaweynaa bal aan dib idiin maqashiino milatariga israa'il ayaa sheegay inay soo rideen diyaarad daroon ah oo ka timid dhinaca gaza kuna socotay israa'iil afhayeen u hadlay maanta oo isniina israa'iil ayaa waxa uu sheegay in diyaaradan daroonka ah ay dul hehaabaysay ashlon islamarkaasina ay tahay deegaan u dhexeeya marinka gaza iyo magaalada talaaviib markii ay arkeen ciidamada israa'iilna ay gantaal la heleeleen milatariga israa'il ayaa waxaa kale oo uu sheegay in mintidiinta xamaas ay dhowr gantaal soo rideen maanta oo isniina iyadoo diyaaradaha israa'iilna ay bartilmaameedsadeen dhowr goobood habeennimadii xalay dagaalka asbuuca qaatay xogayaha arrimaha dibadda ee waa xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimuun ayaa isna waxa uu ka dhawaajiyey walaaciisa ku aadan rabshadahan socda xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa maanta oo isniina maalintii labaad magaalada vienna wadahadallo kula leh dhigiisa arrimaha dibadda ee iraan maxamed javaad sariif iyadoo wakhtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay gaarista heshiis buuxa oo ku aadan barnaamijka hubka nucleerka ee iraan uu soo dhow yahay sarkaal sare oo wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka u hadlay ayaa sheegay in ujeeddada kulankan ay tahay bal in dhinacyadu ay isla gartaan ama isla egaan suurtagalnimada in horumar laga gaaro arrinta nucleerka iiraan islamarkaana uu master keri doonayo inuu wadaxaajood qoto dheer uu kala yeesho iiraan si uu u cabiro sida iiraan ay u doonayso inay qaadato tallaabooyinka arrintan kaga aadan
mar kale habeen wanaagsan rabadaan kariim dhegaystayaal si kastood noo dhegaysanaysaanba ciddii ay seegaan barnaamijyada ka baxaya laanta afka soomaaliga ee v o e da waxa ay dib uga dhagaysan karaan v o a somaly com haatanna kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho waxaa kasoo diray wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban halis dhanka macluusha ayaa laga dareemayaa dalka soomaaliya iyadoo gobolada koonfurta qaarkoodna haatan laga soo sheegayo in macluul iyo gaajo ay ka jirto xubinta dooda gaaban waxaan ku eegaynaa maxaa sababay in macluushu ay kusoo noqnoqoto dalka soomaaliya iyadoo soomaaliya uu yahay dhul barwaaqo ah waxaa igala qeybgalaya xubinta dooda gaaban oo marti igu ah doctor cabdishakuur sheekh xasan oo isagu ah mid ka mid a barayaasha jaamacadaha muqdisho iyo maxamed cali amiin oo isaguna ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed waxaa hadalku ku hormaray doctor cabdishakuur sheekh xasan
aniga waxay ila tahay waa jirtaa in dalkan soomaaliya ay abaartu kusoo noqnoqotay oo ay dadka in badan marar badan ay meelo fara badan dhibaato xagga abaareed ama cunto la-aan iyo xoolihii oo ay u waayaan waxay daaqaan taa waxay ila tahay waa waxaa keeni karay ama keenayba inaan idhaahno dadka oo bartay in hay-aduhu ay wax siiyaan waxaa dadkii hadda kaljar u noqday inay ka tagaan inay ayaga food securitkooga ay samaystaan sidii waayihii hore ay ahaan jirtay dadka beeralayda ah bakaaray ku kaysanayeen cuntada hadda waxaa la bartay in hay-aduhu dalka meel waliba inay waxgeeyaan cunto geeyaan dadkiina ay iska daayeen tacabkii dhulalka oo beeraha laga tabcado ee wax soo saarka lahaa iyo xoolaha lahaaba qodobka ku xiga oon dhihi karo waa sabab uu noqon kara waxaa weeye waa environmentiga adduunyada oo hadda aada isu bedelay halkan dalkan soomaaliyana aada loogu dareemay meelo fara badan waxaad arkaysaa roobkii oon xilligii la rabay uusan imaanin gugii caadiga ahaa ooan di'in dhowr abaarood dhowr sano uusan di'in marar aan markaa la sugaynin beerihii iyo yaryara aanaan markaa kadib u haddana da'o marka mushkiladda xagga climatekana waa muuqataa hay maxamed cali amiin maxaa sabab u noqon kara soo noqnoqoshada macluusha
bismillaah ramadaan kariim waa mahadsan tahay wariya catoosh anigu aragtidayda waa ka yara duwan tahay horta waxaa fiican in macaluusha aan isla qeexno macaluul goorma noogu horreysay annaga soomaaliya ee aan aragnay maxaase dhaliya macaluusha sideedaba kawskeeda muxuu yahay macaluul waxaan filaa markii dowladdii dhexe ee soomaaliya ay burburtay saashi kowdii waa tii soomaaliya ka dhacday macluushii ugu ba'need ee xitaa caalamka eegan kari waayo gurmad ay maxaan ku dhahaaye lasoo fidiyo anka international trubis oo aan security councilka lasoo marsiinin macaluusha darteed inay intervention soomaaliya kusoo sameeyeen si dadka dhibaataysan loo geeyo cuntadii loo gaarsiiyo cuntadii dhimashadii ugu ba'needna ka dhacday marka meeshaas waxaa ka cad in macaluusha ay sababtay dowlad la'aan ileen dowladdii soomaaliyeed ayaa meesha ka baxday marka macaluusha waxaa sababtay dowlad la'aan dr cabdishakuur sidee marka looga hortegi karaa dhibaatooyinkan macluusha dadku way iska guurguurayaan oo waad arkaysaa iyagoo oo raashin raadinaya oonan shaqaysanayn marka kaljarkaas inaan la shaqaysanina islaamkana ma qabo qofku waxaa la rabaa inuu shaqaysto oo isaga kaydsado oonan ka sugin dad kale gacanta inuusan u horsan hadday jirto degmo waliba iyo dowladeeda iyo sistamkeeda dadku dhexdoodii waa la kaalmayn lahaa waxyaabahan dhibaatada oo la barayna ma ay baran lahayn oo sidoodii hore ayay food securitkooga iyaga gacantoodii ugu samaysan lahaa maxamed cali amiin dadku marka ay ka gaabiyeen tacbashada beeraha soo lama dhihi karo macluusha arrintaas ayaa sabab u ah horta taas waa sababaha sabab ka mid ah waay laakiin ahmiyaddu waxay tahay sababtaas naftirkeeda oo macaluusha keenayso sidee loogu gudbaa manaa wey habka sistamka macaluushan soono noqonayso habka loogu gudbi karo in manaha dowladla-aan waa sheegnay manaha dowladla-aan waxaa dhalinaya marka in beerihii aan la kaltifeed garaysanin in qax joogto ah crisis joogtooo taagan oo dadkii ay qaqaxayaan waxaa dhacaya maxaan ku dhahay disasters waxaa dhacaya fatahaada ayaa dhacayo marka all this waxa cover karayn karo waxa weeye waa nidaam dowladeed marka waayo abaaraa dhacay waa dowladii dadka ugurmanayso fatahaada dhacday dowladda dadka ugurmanayso dagaalaa dhacay soomaaliya dad qabiilo u kala degan waay oo almost isdagaali jiray dowladii gurmanayso all these issues marka waxaa fiican in aan isla fahno soomaalida maanta cudurkeeda maysan garan waxaan aad u jeclaan lahaa in cudurkeeda ay fahanto qofka hadduu xanuunsado oo wadnaha laga qabto dhakhtar wadnuhu raadsanaya soomaalida weli waxay garan la'dahay yaa ehel u ah yaa reer hebel ah unbaa la abaarayaa waxaa dowladnimada soo celin kara hogaan mas-uuliyadda ehel u ah in la helo markaasuu nidaamkii dawliga ahay soomaaliya ahay kusoo noqonaya qof kastana wuxuu cid kastana waxay ehelku u ahayd uu suurtagelinaya in loo jiheeyo ummaddan waa isku dhex yaacday waa isku dhex yaacsan tahay in la kala jiheeyo u baahan tahay yaa kala jihayn kara hogaan mas-uuliyadda ehel u ah waa in la helaa soomaaliya cudurkeeda wuxuu ku caafimaadayaa inay cudurkeeda garato oo dhakhtar markay u baahataba meesha laga haya dhakhtarka ku takhasus way raadsadaan hadday jaamacadda ama iskoolka u baahdo maado takhasusi ah macalinka takhasuska way raadsadaan hadduu gaari ka halaabo meesha uu ka hadlaysanya ninka samee yaqaan way raadsadaan haddana waxaa la rabaa soomaaliya in saan laga baxo hadii la doonayo oo macluushan iyo dhibaatooyinka kale oo la xiriiraba waa tahay maxamed cali amiin oo kusoo laabanayna doctor cabdishakuur halista macluusha ma jiraan wadooyin looga hortegi karo wadooyin badan baa u furan dadka keligood wax ma qabsan karaan waxay u baahan yihiin in la kaalmeeyo in la hago in meelaha yaryarkaoo ka dhiman laga kaalmeeyo waxaa jira meesha hadda waxaa aad usoo dhexgalay oo sanawaadkan soddonkan sano iyo ka horba ngo-yo waxna u qabanaynin mashruucna ka dhigtay hadda waxyaabaha dalkan haddii daraasaadka qaar aad akhrisid ku saabsan hay-adaha meesha waxbaan u qabanaynaa leh si aan qorshaysnayn wax aanan dadkii u baahnayn xilli aysan u baahnayn ayay waxaasoo dhan bay ay dadkii ku baabi'iyeen haye maxamed cali aamiin ka hor inta aan macluusha aysan bilaaban sidee looga hortegi karaa macluusha intaysan bilaaban waxaa looga hortegi karaa in dadka loo sameeyo mashaariic horumareed development programs okay development programskaas oo loo abuurayo ummadda waxaa laga fikirayaa ma yihiin mid sustainable ah ee sii waarayo ee sii shaqaynayo mase waa mid instruction ku imaanayo oo burbur ku imaanayo soomaalida ilaahay dowlad fiican oo hoggaan caadil ah allah u sahlo waxa waaye markaas dalka waxaa loo abuurayaa mashaariic oo income generation activities ah oo maxaan ku dhahaaye daqli soo gelinaya ama hadde beer ha noqoto ganacsi ha noqoto caafimaad ha noqoto ay nooc waxbarasho ha noqoto marka marka waxaasoo dhan waxaa wada suurtagelin karo oo mashaariicdaas iyo horumarkaas waxa waaye waa dowlad waaye marka oo minrasasayras kaboni ka hana qaada ee ninka maanta miyiga jooga ee ku dhibaataysan ee haqabtiri kara ugu dambeyntii labadiin hal su-aal ayaan idin weydiinaya waxaan ku hormarayaa doctor cabdishakuur doctor cabdishakuur maxaad is dhigi kartaa marka si aysan usoo noqon dhibaatooyinkan dhinaca macluusha xalka wuu ku jiraa dadka inay ilaahooda aaminaan oo ay deegaanadooda ku laabtaan qof kasta beertii uu lahaa inuu fasho xoolihii uu isaga dhaqanayay inuu dhaqdo cid mar waliba kaalmo siinaysa ma jiro waa inay ayaga ku talagalaan inay inta ugu badan ay wax soo saaran karaan ay soo saartaan markay dhibaato timaadna markaa kadib kaalmo wixii ah waa laakiin kaalmo joogto ah dadku inay dhaqan ka dhigteen taa waa mushkilad waaye maxaa jira dalkan resourcekiisa ama wax soo saarkiisa aad u fara badan yahay mana laga faa'iidaysan xataa lama gadin qaarkood dowladahan jiwaarka ah meelo fara badanoo laga gadi kara ayaa jiro adduunyada hadda calaaqaadkeeda waa dhaqaalo weeye waa laga tegay calaaqaadkii siyaasadda ahaa marka soomaalidu ha fahmaano inay ayagu wax soo saartaan oo dadka ay dadku wax taraan ayaga aynan mar waliba sugin ayagoo dhul barwaaqaha jooga oo nasiibkaas ilaahay siiyey inay baahnaadaan oonan ayaga wax qabsanin ha la bedelo baan leeyahay dhaqanka tuugsiga ee ha lagu bedelo dhaqan wanaagsan oo ah qof waliba inuu isku dayo inuu wixiisi soo saarto walaalkiina markaa uu kaalmayo maxamed cali amiin ugu dambeyntii maxaad u aragtaa xalka sidee macluushan looga hortegi karaa waxaa looga hortegi karaa horta awalan inuu ilaahayna waafajiyo dariiqa xaqa ah ee toosan aaniyan dadka soomaaliyeed ee ilaahay wax u dhiibay in ka taagta daran ay wax taraan ee aysan dowlad ku eegan waa the only solution xalka kaliixa ah ee arrintaas looga gudbi karo ummaddan maanta waxaa ku dhacday dhibaato labaatan iyo shan sano burbur ah ku dhacay yaan dowlad bes wax laga sugin intii dowlad kamil ah ilahay ka keenayo dadka ilaahay wax siiyey ilaaha kula xisaabtamaya wuxuu siiyee dadka taagta daran leh hataa kulayaan waxa taran oo ay ajir kalayaan una labanaamayso waxa ilaahay siiyey
guud ahaan xubinta dooda gaaban dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa waxaa igala qayb galay maxamed cali amiin oo aqoon-yahanada soomaaliyeed ka mid ah iyo doctor cabdishakuur sheekh xasan oo isaguna ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga mid ka mid a jaamacadaha muqdisho tan iyo intaan mar kale kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii qurbe saare cabdi axmed ayaa inoo haysa
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe gobolka minnesota ee dalkani maraykanka oo ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan ee wadanka maraykanka joogta waxa uu ka mid yahay gobolada ugu dhaqaalaha badan waxaana taasi dhinaca kale gobolkaasi uu leeyahay lacagta kaalmada ah ee ay helaan dadka qaxootiga ee gobolka gobolka oo ay soomaalida ugu xilato iyadoo inta badan la moodo inay dareemaan dadku inay joogaan wadankii soomaaliya maadaama inta badan soomaalidu ay meel walbaba gobolkaasi joogto ayaa haddana weli waxaa sheegay inay jirto kala duwanaanshiyo dhinaca dhaqaalaha iyo heerka nolosha dadka madowga iyo cadaanka waa qodobkeena barnaamijkeena qurba ee toddobaadkan waxaana marti igu ah oo su-aalahaas iyo kuwo kaleba aan weydiin doonaa fartuun weli oo ku takhasustay caafimaadka dadweynaha ahna guddoomiyaha ururka isuroon oo iyadu u dooda xuquuqda haweenka soomaaliyeed ee gobolkaasi fartuun ugu horreyntii kusoo dhowow barnaamijkeena qurbe sidee baad uga warhesheen ama aad u og tihiin waxa ka jira warbixintan horta sanadkan baarlamaanka two thousand laba kun iyo afar iyo tobanka ayay waxay sheegeen waxyaabaha kala duwanaanshaha keenaya madooga iyo cadaanka waxaa ugu wacan midabta koor mhm marka maxay ula jeedaan midabta koorka ma dadkaanan u sineen hanaanka dhaqaale iyo shaqooyinka iyo wixii la halmaala mise wax kalea laga hadlayaa maya waxay waa waa sida aad sheegtay waxayna u sineen markay noqoto haddaa ka hoos waqaad minneapolis ilmaha soomaalida ilmaha madoogaahi iskuolka dugsiga sare kama baxaan oo dugsiyada dadka madooga ay dhigtaan dhaqaalo badan lama siiyo oo si fiican waxbarashadu way liidataa haddii waxbarashadii liidatayna ilmihii dugsiga sare ka baxayna wax kuleej aadahay male oo yani ilmihii mustaqbalkooda saas ku aabaayo waxbarasho la-aan waxaa kuusoo hortay employmentka oo shaqaale ma la helayo oo dadka cadaankaa qofba qof ku yaqaano uu shaqo siinayaa meeshan dabaqadaa lagu kala nooleya dabaqada kore iyo dabaqada dhexe iyo dabaqada hoose badiyaa dadka lacagaha ceertaa qaata waxaa lagu xisaabiya inay dabaqada hoose yihiin tan ugu muhiimsana waxay tahay magaaladani iyo sida maraykankaba guud ahaanba especially khaas ahaan minnesota sharciga weli lagu dhaqmo oo ama lacagaha lagu bixiyo ama sharciyada lagu wax lagu kala qaybsado weli waa sharciyadii cadaanka keliya loogu talagalay oo dadka madooga ah ama dadka qaxootiga ah sharciyo weli ay dadku ay ay equal ku yihiin ama ay isku mid ma yihiin weli lama lama soo saarin taa darteed marka waxay keenaysaa rasiq daro waxay keenaysaa shaqaalo shaqaalo la-aan oo dadkii shaqa ma haystaan andan dadka inta badan waxay qaadanayaan ceyr ceyrina kuma fulo waa sanadkii waa laba iyo toban kun ama saddex iyo toban kun marka qof saddex iyo toban kun sanadkii risiq soo galay qof cadaanahoo afartan kun konton kun soo galayo hadda faamiligaas ama qoysyadaasi isku meel ma soo geli karaan waa tahay bal waxaad ka warantaa fartuune dhinaca kale ee qoysaska soomaalida ah ee ku dhaqan gobolkaasi miresora ee aada adigu joogto inta badan waxaa lagu tiriyaa caruurta inkastoo ay waxbartaan in badan oo fiican ay jiraan haddana qaar ayaa qoysaskoodiiyo ayagu aysa ishaysan marka markaad eegto xiriirka qoyska hooyada iyo caruurta u dhexeeya maxaad ku sifeyn lahayd horta xiriirka qoyska caruurtaiyo iyo hooyooyinka dhexeeya waa hooyooyinka soomaaliyeed weligay alay ma arkin hooyooyinka soomaaliyeed siday u shaqeynayaan ooy ay uga taxadarayaan ilmihii iyo faamiligii iyo wixii oo dhan isku wadaan marka waxaa u malaysaa soomaaliya marka hooyooyinku joogeen adeer baa la haystay caabaa la haystay eedaa la haystay deriska ku saacidayo ilmaha kula hayay oo qoomiyad dhan baan ku dhex jirnay laakiin xaggan markii wadankan la yimid ama minnesooda la imaaday waxaa u malaysaa culayska inuu ziyaado noqday ilmihii waxbarasho aan fiicnaynay badiya ku jiraan biyo-adii ma ahan biyo-a muslina ama biyo-a ehelkii oo dhan ay ay is-isaacidayaan malaho qof walba ama qoys walba wuxuu mashquul ku yahay tooda haysataa marka waxyaabaha aan dhibaatada ugu wanahayso oo wax kaas hadda hooyooyinkii caruud kala haysta maane waxa keenaya waa ristarada iyo iyo ceertaa yaroo la qaato oon taafinaynin ama ilmihii ay degan yihiin ama ilmihii ay aadayan iskuol aan fiicnayn oo waxbarashadii iyo risiqi aan lahayn marka aan culayska ziyaadada waxa ka imaanaya dhaqankan cusub aan joogno iyo dhaqaalo darada dadka haysata aan waxyaabaha midabta koorka ugu wacan keena waxa faamily markuunan risiq fiican uuna haysanin waxbarashadiina liidato ilmihii wax kaloo ay qabtaan male waa la isku hor imaanaya waa tahay n waxa aad madax u tahay ururka isuroon oo badi ka hadla haweenka ilmadoonka ah ama qoysaska ilmadoonka ah bal waxaad nooga warantaa marka waxa kugu dhaliyey bal markaagii hore inaad abuurto ururkani u qumaya dhalmadoonka wal ururkan horta wuxuu ku bilaabay in laga saacido oo laga jaahil bixiyo dadka ubadaraadiska ah iyo qowmiyadana soomaalida si aynan gabadha iyo wiilka in faamiliga cusub oo isguursaday inaynan muhiim uga dhigin inay gabadhu hore u ka yeelato oo yacni la yidhaahdana maxaa uu yeelan weysay oo oo ooyadii xoogaa umalaysa areed in la geliyo marka ururkii saddex sanay baruu jiraa wuuna hadda wuu ka weynaadaa mashruucii weynaayo mashruuciis aan ku bilaabnay ubadradiscodu aan ka shaqeyno sanadkii ado afar boqol iyo konton shan boqol oo qof oo familiyan aan saacidnaa saacidaada noogu badan oon sameynaa waxwaaye inaan ka saacidna gabdhaha isla hadalka iyo walaaca iyo welwalka ay dadku ku dhaliyaan ama ay ku dhalisho markay uu dhasho kasoo dahdo ma aqaana shacabkeena dadkan dhegeysanaya ogeyn wadankaana deganahay sagaal milyan oo oo qof baa ayaa ilmuhu ka daahaan oo wax soomaalideena khaasatan ku ah ma aha laakiin dhaqan baa leenaha inagoo xoogaa umalaysid inaan weli aan aan dambeyno oo xoogaa haweenka cariiri la geliyo laakiin saa mashruuca u bilaabno waxaa umalaysa dadka xoogaa inay indhaha u kala furmeen waa tahay fartuun bal waxaad ka warantaa marka talooyinkaasi la xiriira caqli celinta ma waxaad u samaysaan gabdhaha oo keliya mase ragga sidoo kale maya markii hore waxaan ku bilownay gabdhahaan ku bilownay oo sababta culeyska gabdhuhu aada u haystay laakiin markii hore wiilashu way iska aamusnaayeen waxay islahaayeen malaha isroon waa haweenka keliya taalama aniga aan aan aan ka dhawaajiyey arrinta aniga khaas ahaan igu dhacday laakiin labadii sanoo lasoo dhaafay waxaa umalaysaa wiilasha inay iyaguna kalsooni ay soo gashay oo ay wiilashuna soo wacaan yidhaahdaan xitaa sometimes gabadhii markuu arkay inay xoogaa ama buufs ku dhacay ama ay xoogaa wareersan tahay ay iyagu inta isoo nasoo wacaanay dhaaan fartuune xaa saasaan ahay xitaa xoogaa ilmi baa naga soo dhahay laakiin xaaskaan u walwalsanahay ee walaalay kaala gabadhii la hadal oo markaa wiilasha ay hadda sameeyaanba inay nasoo wacaan ay rabaan inay faamiligoodii laga in in la saacido adigu waxaa tiri arrintan waxa ay kugu dhalatay markii shakhsiyan adigu ay kusoo wajahday xaaladda gabdho badan maanta inay heysata laga yaabo oo ilmihii dhakhaatiir ay ku yidhaahdeen maba dhalaysid ama qaarkood ubadka ay kasoo daaheen marka kuwa sidaasi oo kale ah maanta ay heysato dhibaatadaasi maxaad kula talin lahayd ko horta muhiim waxa ugu weyn oon gabdhaha u sheegna ama wiilasha u sheegna waxawaay horta latuda waxaan ku jirnaa labada kun iyo afartii boqol cilmigu wuu isbedelay waxaa laga yaabaa dhowr iyo toban sano dad lagu dhahay waxba idinma qaban karna hadda inuu cilmi baaris isbedeshay oo riman gacmeed baa jiro haddii wiilashu ay ku yar tahay cadadka isbermadooda ay yar tahay siyaabo waxaa jira loo kobciyo ama loo loo ilmihii la isugu beero marka waxaas dhan yani technolojiyadii cilmigu wuu isbedelay laakiin waxaa isbedelin oo daawo kasta haddii lagu siiyo aadan aadan aadan daawooyin waxawaaye walaaca iyo iyo qalaqa insiyaarada ah oo ama gabadha ku dhalato ama wiilka ku dhasho noogu muhiimsan waxawaaye inaan kala hadalno sidii nafta loo dejin lahaa ama walaacaas iyo qalaqaas loo bicin lahaa sababtay tahay gabadhu haddii walow ku dhasho oyna seexanaynin oy oynayso miisaan siyaadaana wuu koraa ama hurda la-aan baa ku dhacda ama caadadii waxaasa ka khalkhala in isla hadalka dartii marka ta noogu weyn oon sameyn waxawaaye inaan aan u noqono lafdabar ama u noqono ama garab u noqono oon ku saacina sidee qalbiga u dejisan lahayd
fartuun weli oo ku takhasustay caafimaadka dadweynaha ahna guddoomiyaha ururka isuroon oo ah urur u dooda xuquuqda haweenka soomaaliyeed ee gobolka marisoore ee dalka maraykanka fartuun barnaamijkeennan qurbe ayay marti noogu ahayd inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno aniga iyo fartuunba waxaan idinkaga tegaynaa dhegaystayaal sidaasi iyo nabadgelyo
aad baad umahadsantahay sahra bal ha u nasanay bal qodob ama laba ka mid a noo dul marka wararkayaga waa tahay milatariga israa'il ayaa waxa ay sheegeen inay soo rideen diyaarad daroon ah oo ka timid dhinaca gaza kuna socotay israa'iil afhayeen u hadlay maanta oo isniina israa'iil ayaa waxa uu sheegay in diyaaradan daroonka ah ee dulhe haabaysa ashdod oo ku taalla inta u dhexeysa marinka gaza iyo magaalada tal aviv waxa ayna markii ay arkeen ciidamada israa'iil ay gantaal la heleen diyaaraddaasi dhinaca kalena xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa maanta oo isniina maalinkii labaad magaalada vienna wadahadal kula leh dhiggiisa wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan maxamed javad zariif haddii aan qodobada wararkayaga aan sii eegno maxamedow dagaal ayaa waxa uu kusii faafayaa deegaano ku dhow-dhow magaalada luhanska ee bariga dalkaasi ukrein iyadoo ciidamada dowladuna ay isku dayayaan inay dib u qabsadaan dhulkii ay dhowaantan ka qabsadeen xoogaga gooni ugoosadka ee taageera ruushka
waa hagaagaad baad mahadsantahay saare haatanna aan ku yara nasanno qhasiidooyinkii aan ugu talagalnay ramadaanta
xududkii ilaahay xabiibkii udgoona xadhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya sunko xanaaneeya diintoo xoogeeya sunko bisha son xurmeeyo nafta xakameeyo islaamnimada lagu xidhay shanta tiira xooga leelayna faray xilkoodii shanta tiira xooga leelayna faray xilkoodii xajiya eebba yidhi lagu xijooga weeye bisha son xurmeeyo nafta xakameeyo xambaartaan lama xeeladeeye xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xayaatada adduunyadu waa xoor gudhaaye
bisha soon xurmeeyo nafta xaakameeyo aakhire xusuusta qasiidadaasi waxay gabagabo tahay idaacaddeenii fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya saare cabdiraxmed iyo anigoo maxamed colaad xasane inta aan dib dambe ku kulmayno hawada marka ay saacadda afrikada bari tahay lixda iyo barka berito waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nafta xadhiga goysaa dambaabkama xishoote xaaraan laquutiyo booli lagu xiraadiyo xaashidkiyo xantiyo soonta waa kaa xumayse bisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo aakhira xasuusa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.